dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday in abaaro ay ka jiraan gobollo ka tirsan dalka soomaaliya dowladda ayaa waxay furtay sanduuq lacag loogu ururinayo howlgallada gurmadka waxaana ay abuuhday shan boqol oo kun oo dollar oo howlaha gargaarka lagu bixinayo dowladda ayaa sidoo kaleeto waxay magacowday guddi ka kooban toddoba xubnood oo uu madax u yahay wasiirka beeraha haddaba cabdilcasiis xuseen ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxauu kula xiriiray wasiirka beeraha cabdi axmed maxamed cabdi baafo waxaana uu weydiiyey heerka abaaruhu inta uu la egyahay iyo weliba meelaha abaaruhu ay ka jiraan aadaad umahadsanta cabdicasiis sida aad la socoto gogakan roobabkii la filaayay sidii la filaayay uma ayna diin meelo badanna waxaan ku dhahdaa roobka kamuusan diin meelo kale oo waxaa jira iyadana roobkii gadaal ka yimid laakiin si aan wax badan ka bedelin xaaladaan ka bedelin taasina marka waxaay micnaheeda tahay beeraley badan oo aan wax usoo go'i doonin oo ama soosaarkooda uu aad u hooseyn doono oo hadday abuurkasi leeyihiin waxaa jira xoolo dhaqato badan oo iyagana hadeertaan bilaabeen inay ka hayaamaan meel meelihay deganaayeen oo ay naq doontaan meelihii gobolladii kaleeto xoogaa roobku ku roonaa gobollada hadeertaan laleeyahay cabsi baa looga qabaa waxaa kamid ah bakool baa kamid ah gedaa kamid ah gobolada maxaan ku rahdaa galguduud baa kamid ah hiiraan baa kamid ah iyo meelo ka tirsan shabeellooyinka laftirkooda tallaabada tan dowladda ay qaaday waxa ay ay ujeedadeeda uweyn ay tahay in aan la dhayalsan dhibta shacbiga soomaaliyeed ku imaani karta maxaan ku dhahdaa abaaraha kan marar badanna la xusay in si alla sida la yeeli karo la yeelo sidii loo baajin lahaa or orod iyo uusan imaanin goor dambeys oo dad badan ay waxyeello ka soo gaareen dhibaatooyinka abaaraha ay ka soo gaareen ama dhimasho ay bilaabatay marka waxaa la rabaa in xaalku ahaado xaal aada uga duwan kii laba kun iyo kow iyo tobankii oo kaleeto oo aan dowladdu ay tallaabada ugu horreysay ay qaado is-abaabusho iyadoo diyaar garaysanna ay ku dadaasho in dhibta soo gaari karta shacbiga kan sida loo yareyn karo hadduu ilaa yidhahdo waa tahay markaas sideed ku ogaateen idinku abaartan ma ma ma qiimayn guud baad samayseen mise macluumaad iyo warar laydiin soo sheegay darteed baad go-aankan u gaadheen waxaa jira hay-ado hay-ado baara roobabka iyo cunnada oo ka tirsan qaramada midoobeed ka tirsan sidaad xusuusato qaramada midoobeedna waxaay ka soo saartay baaqbay mar hore kasoo saartay oo ay tilmaamayso in dhibaatada roobyarida iyo colaadaha meelaha qaarkood ka jira ay aada u dhaawacday cunadii aada u dhaawacday ilaa iyo tiro aada u badanna dad hadeersan inay khatar ku jiraan oo ayan quudkooda aynan usan sugnayn taas waxa ay nagu dhalisay in aanu raadinno dalka gudihiisa macluumaadka xukuumadda ay ka hayso oo aan shacbigeena aan ka aruurinaynay hay-adaha kala duwana dawliga ah oo wakiilada kule gobolada iyo kule wixii laga soo aruuriyey waxayna taasi markaa xaqiijisay in ay dhibta aada u weyn tahay oo aan la dhayalsan karin sidaas darteedna aan u baahannahay inaanu u diyaar garowno wax alla wixii hadeertan tallaabo oo la qaadi karana la qaado sidii dadkaasi gargaar deg dega loo gaarsiin lahaa
waa tahay ma jiraan markaa wax khasaara ilaa imika oo abaarahan aad ku dhawaaqdeen inay gobollada ka jiraan ay geysteen sida matalan in dad ay ku dhinteen ama duuniya ay ku baabaaday ilaa hadda wax aad noo sheegi kartaa ma jiraan
run ahaantii wax ilaa hadeertaan geeriyaho maxaan ku dhahdaa sugan oo oo baahsan ma jirto midda aan ka cararaynaana waa midaas in waxqabadka iyo dadaalka uusan ku xirnaanin ilaa inta laga arko dad suuqa daadsan ama dad jidadka daadsan ama dad soo kasoo hayaama meelihii ay deganaayeen inaan la sugin oo laysku diyaar garayo waa tahay dowladdu waxay ku dhawaaqday guddi toddoba xubnood ka kooban oo adigu guddoomiye u tahay maxay tahay markaa shaqada ugu horeysa ee aad qabanaysaan
guddiga howlaha u horeeya uu ku dhaqaaqi doono waxay tahay in uu darso xaaladaha jira aanu gobol gobol iyo degmo degmo iyo tuulo tuulo dalka oo dhan aanu fiirino meelaha ugu daran oo maxaan ku dhaha dhibta hadda ay ka taagan tahay oo u baahan waxqabadka u baahanna in aanu qorshe u samayno deg dega sidii kaalmo loo geysan lahaa xukuumadda waxa ay ku dhawaaqday in ay sanduuq u furayso sanduuqaasina shan boqol oo kun oo dollar dowladda soomaaliyeed ay ku tabarucayso bilowga u horreeyana iyada ay dhigayso insha allah waxaa kaleeto iyadana ay gogol loo dhigi doonaa ay shacbiga soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan gaar ahaan ganacsatada iyo qubajoogta intaba si ay uga qayb galaan hawshaasi uga qayb galaan wa tahay marka waxaan kaloo xiriir sokeeya la yeelan doonaa beesha caalamka oo aan rabno wax alla wixii qorshaho ayaga ay hore usii dejiyeen in xukuumaddana ay aada ula socoto annagana aan la wareegno mas-uuliyadda ah in la xiriiriyo hawlahaas gargaarka ah oo dalka gudihiisa ka dhacaya ana xukuumadda marka markankan ay aad uga feejigan tahay in gargaarka imaan doona oo loo diyaar garoobayo uu noqdo mid run ahaantii gaara dadka u baahan oo maxaan ku rahdaa macaluusha khatarta ugu jira oo ayan noqon mid meel dhexe lagu luunsado taasina waa waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda golaha kan maxaan ku rahdaa wasiirada uu aada ugu nuxnucsaday in aada looga faa'iidaysto wax alla wixii khaladaad ahaa oo dhacay abaartii horeeta ee laba kun iyo kob iyo tobankii wix alla wixii laga bartayna in aanu ka faa'iidaysano ayna dhibtaasi mar dambeeta ayna u dhicin xagga maamulka iyo gurmadka deg dega ah intaba in ay noqoto mid aada uga bedelantii hore
kaasina wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee soomaaliya cabdi axmed maxamed bafo oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdicasiis xuseen